barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin salaaso ah lix iyo tobanka bisha julaay ee sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay saacaddu tilmaamayso lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo weliba cabdulqaadir samakaab
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah ardayda barata luuqadda ingiriiska iyo kuwa jecel inay daraaseeyaan oo ku soo badanaya jaamacadaha magaalada muqdisho buuradna waa meel qabow oo fiican waa meel qurux badan maasha allah markaa shacbiguna waa shacbi fiican reer dabuuti halkan bay u soo xagaabaxn inta badan waxaan doonaynaa inaan isku xidhno annagii iyo qolada deegaanka inaan horta isbaranno marka dambana aan isku xidhno shaqooyin badanna aan ka samayno jabuuti iyo buuran hadeebeera sidoo kale waxaad maqli doontaan talooyin ku saabsan muhiimadda shaqooyinka farsamada gacanta ay u leeyihiin dhallinyarada
kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijkeenna
iyo weliba xubintii ciyaaraha ayaad dhegeystaal maqli doontaan marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
kuuriyada waqooyi ayaa dhaleecaysay qorshaha maraykanka ee dhoolotiska militari uu la sameynayo kuuriyada koofureed bisha soo socota pyonyan ayaa sheegtay in dhaqdhaqaaqa militari uu dhaawacayo ama saameyn aan wanaagsanayn uu ku yeelanayo wadahadalada nukliyerka ay kula jiraan washington qoraal kasoo baxay qoraal ay daabacday wakaalada wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ay ku sheegtay talaadada in dhoolotuska uu cunaqabad carqaladaynayo heshiiska sanadkii lasoo dhaafay ay singabuur ku gaareen madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa isku raacay inay hormariyaan wadahadalada bishii lasoo dhaafay kadib kulan wakhti gaaban qaatay oo madaxweyne trump iyo kim jong un ku dhex maray dhulka milatariga ka caagan ee xuduudda labada kuuriya
aqalka hoose koongareska maraykanka oo ay hogaamiyaan mudanayaasha dimuqraadiga ayaa lagu wadaa in maanta oo salaaso ah ay cod u qaadaan qaraar lagu cambaareynayo erayo lagu tilmaamay kuwo cunsuri ah oo madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku duray xubno ka tirsan koongareska eekan kasoo jeedin dadka cadaanka ah qaraarkan loo cadaynayo ayaa ah mid si weyn u cambaaraynaya madaxweyne trump iyadoo la sheegay in hadalkiisu uu yahay mid sharci ka dhigaya islamarkaana u hanjabaya dadka maraykanka ee cusub qaraarkan ayaa sheegay in hadalka madaxweynaha loo arkayo mid dadka maraykanka ah ee midabka leh ay ku noqdaan dhulkii ay ka yimaadeen taasi oo ah wax aan la aqbali karin sida lagu xusay qaraarka loo codayn doono nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a dalka jabuuti ayaa waxaa hadda lagu jiraa bilaha ugu kulul ee xilliga xagaaga dad badan ayaa ka baxa oo u safra dalalka deriska la ah jabuuti oo ay ku jirto somalilan iyo soomaaliya meelaha dhalinyarada reer jabuuti ay u xagaabaxaan waxaa ka mid a magaalada boorame ee gobolka awdal wariyaha v o eda boorame haashim cumar good ayaa boorame kula kulmay dhalinyaro jabuuti ka yimid warbixintan ayuuna noo soo diray waqtiyadan oo lagu jiro bilaha kulaylka ah ee loo yaqaana xilliga xagaaga waxaa yimaad magaalada boorama dad badan oo u soo xagaabaxa magaalada dadkaasi oo badankoodu ka yimaada dhanka waddanka jabuuti afrikaan cabdilaahi waa gabadh ka mida golaha deegaanka ee caasimadda dalka jabuuti waxaanay wakhtigan dalxiis iyo socdaal shaqo ku timid markii ugu horraysay caasimadda gobolka awdal ee boorama afrikaan waxay uga warrantay socdaalkayga shaqo oo ay ku wehelinaysay fanaanadda reer jabuuti ee xabiibo laanta afka soomaaliga ee v o a asalaamu calaykum ana afrikaan cabdilaahi cusmaan marka hore waxaan salaamayaa maayarka suleymaan xasan iyo golaha deegaanka ee walaalaha ayaan salaamayaa safarkan waxa weeyaan safarkii iigu horreeyey aan ku yimaado boorama maasha allah horta boorama waa meel qabow oo fiican waa meel qurux badan maasha allah markaa shacbiguna waa shacbi fiican dadkuna waa dad aan isleenahayba abti iyo waxaan isku nahay walaal iyo waa dadaan isleenahoo waa caasimadeedii labaadee boorame marka waxaan rajaynaynaa safar shaqana waanu imanay safar dalxiisna waanu imanay insha allah khayr bay noqon
safarkaaga dalxiiska iyo booqashada ee aad ku timaadeen boorama ee aad la kulanteen qaar ka mid a xubnaha golaha deegaanka ee degmada boorama maxaas leedahay waad ka faa'iidi doontaan insha allah waxaan rajaynaynaa inaan isku xidhno shacbiga reer jabuuti iyo iyo shacbweynaha boorame inaan isku xidhnaan rajaynaynaa hadduu aaba yidhaahdo waxaan u soconnaa waa safar shaqo ayaan halkan u imannay oo nagala shaqeeya wasiirka arrimaha gudaha ee safarkaaga shaqo waxa weeye safar isku xidhi doona leyno reer jabuuti halkan bay usoo xagaabaxnaynta badan waxaan doonaynaa inaan isku xidhno annag iyo qolada deegaanka inaan horta isbaranno marka dambena aan isku xidhno shaqooyin badanna aan ka samayno jabuuti iyo boorame hadduu ebeera anigoo xabiiba balbaleefa waxaan leeahay horta waxaan leeahay reer boorimaan salaamaya maxay ahayday dee maanta si fiican baa lanoo soo dhoweeyey waa meel qurux badan waa kaadee xabiiba adu fanaanad aad loo yaqaano oo heesaheyga la dhegaysta baa tahay ma markii kuugu horraysay ee safar ku timaado boorama wakhtigan xagaabaxa ah haa waa markii iigu horraysay aan safar ku imaado maasha allah dee maanta si fiicanba farxaddaa iga badatayba waxaan ka sheegi karo hore dee ma jiro laakiin maanta waxbaan ka sheegayaa soo dhoweyn qurux badan baayaa lanoo sameeyey aad baa lanoogu soo dhoweeyda annaguna waan u mahadnaqaynaa xubno iyaguna ka mida golaha deegaanka ee degmada boorama ayaa laanta afka soomaaliga ee v o a iyaguna u sheegay sida ay u arkaan socdaallada dalxiiska iyo booqashada iskugu jira ee qaar ka mida dadka magaca iyo maamuuska ku leh dalka jabuuti ugu soo xagaabaxaan wakhtiyadan magaalada boorama anigoo ah gudoomiyihii arrimaha bulshada xildhibaan axmed maxamed adoosh waxaa noo yimida markii hore maayirkii hore iyo maayir ku-xigeenkiisii iyo qolo fanaaniina iyo ganacsato wada socota runtii halkan hotel rais bedelkaan ugu soo dhoweynay maantana waxaa noo yimiday fanaanadii weyneyd iyo xildhibaanada afrika kuley albaab weyn baa furmay reer jabuutina waxaan leenahay oo boorame waa magaaladiinii labaad annagu waxaanu ogsoonnahay jabuuti tahay magaaladayadii reer jabuutina saasoo kalenu leenahay inay wax weyn ka bedeshaa baanu ka codsanayna haddii la golaha deegaanka ee halkaa iyo maayirkoodu iyo madaxweynaha iyo dowladda jabuuti ee halkaa inay wax weyn ka bedelaan xidhiirkii hore naga dhexeeyey xidhiirkii hore naga dhexeeyey xidhiir wuxuu iska xidhxidhan laakiin maanta albaabaa furmay baan leehay runtii madaxweynaha iyo golihiisa deegaanka caasimadana waan uga mahadnaqayna assalamu alaikum raxmatullahi barakaatu annaga waxaan u aragnaa horta waa farxad bay noo tahay runtii haashim waa markii ugu horreeyey golo deegaan oo jabuutiya oo shaqo u socda oo boorama yimaada inta badan shaqa ahaan aan aragnay dalxiis waan aragnay laakiin iyagoo shaqo wada runtii fanaanada weyne xabiibana iyada lafteeda waa markii ugu horraysay iyadii xildhibaanadaba boorama taa waxay noo samaynaysaa annaga qiimo gaara waana ku faraxsannay waan soo dhoweynaynaa labada dad ee degmada boorama iyo degmada jabuuti caasimadda jabuuti labada magaalaba dadka jooga ama xagga ha joogaan ama xaggana joogaan waa dad horta isku mid a haashim xaggaana waa la wada joogaa waa la tegaa wakhtiga qabowga halkanna wakhtiga kuleylkunbaa la joogaa waa laba magaalo midna loo soo xagaabaxo midna laga xagaabaxo runtii annaga qiimahaasay noo leedahay runtii aad baan ugu faraxsannahay in xidhiidhka awalba waa jiray wax cusub maaha isku socodkuna awalba wuu jiray laakiin waxaan rajaynaynaa wax wada qabsi baan jirin inaan wax wada qabsigii xoojinno baan rajaynayna haashim sheekh cumar good v o a boorama
halkan dhegeystaan nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatanna aynu ku wada nasanno heeskan ay nagu luqeynayaan fanaaniinta cabdulqaadir jubba iyo khadra daahir
roob darsan ceeriinoogu weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii ciribka isa saari dhulku uu cuskada roob garsan ceeriinoogu weli degin cidiya qalub qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii ciribka isa saari ubaxaynbacayni caleema koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya ubaxaynbacayni caleema koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahurahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii fidcawl calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii fidcaw cosobka ugbaadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabha isku keensimo bilicaana iyo nabaad insha allah cosubka ubadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabha isku keensimo bilicaana iyo nabaad insha allah
carragaad tilmaanto cawayskii gudguda helay sakana cawaga leeyeeso celiyey mayayo gulama culusiyo inni caalmadoobihii cidhibkaysu gaysteen carragaad tilmaanto cawayskii gudguda helay sakana cawaga leeyeeso celiyey mayayo gulama culusiyo inni caalimadoobihii cidhibkaysu gaysteen oo heega culayii camma loo rimaa tahay daruuraha iscunayiyo meexaano carashada caliyaga hilaaciyo onkod cabatay fiintii oo heega culayii camma loo rimaa tahay daruuraha iscunayiyo meexaano carashada caliyaga hilaaciyo onkod cabatay fiintii cabaar ruuxa daawaday badka caaradiiso sida sida sida bulay cad mooye inta kale caqligu sixin caynkay wangeyin cabaar ruuxa daawaday badka caaradiiso sida sida sida bulay cad mooye inta kale caqligu sixin caynkay wagiin cabiraada nolosha cindigayga sanqabo qurux waa iscelisaan ku cugtaya insha allah kucugtaya insha allah calabha isku keensimo midla caana iyo nabaad insha allah
intaasi aynu ku dhaafno codkaasi baxsan ee hobollada cabdiqaadir jubba iyo khatra daahir halkaaad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana nairobi xaafadda islii ee magaalada nairobi waxaa ku nool dhallinyaro soomaaliyeed oo jila riwaayadaha iyo sheekooyinka gaagaaban oo ay ku soo bandhigaan baraha bulshada dhallinyaradaasi ayaa waxaa ka mid ah shukri shiine cali xaafadda islii ee magaalada nairobi ayay ugu warantay waryaheena qadar maxamuud xareed walaahi riwaayadaha aniga horta ilaa waxaan ku jiraa saddex sano saa jeclaa ka bilaabay ka iyo nka hadda ku jirno waxaan jeclaan jiray horey inaan noqdo saxaafadda bartay weriye inaan noqdo jeclaan jiray laakiin aday nasiib dare awgeed ii suurtageli weysay waxaan iska noqday mujaajileysato maxaa kaa hor istaagay inaad weriye noqoto walaahi adiga dhibaatada waa iska ogtaa attachmentia galisa adigoo laga yaabaa intaasoo bilood inaad fari ku shaqaysid haddana waxyaabo ad adag ee kaa hor istaagi karaan ha marka haddiiba aan maxaa dhihi jiray bulshada intaa soo hor istaaga waxaan u sheegi karo waxaan jeclaystay inaa mujaajilada iyo xagga barnaamijyana waan qabtaa sida qisooyinka jeceeloo kale dadka ku dhacaan janal aniga leeyahay gooni aan ka qabtaa kusoo jeediya waan arkay adigoo dhalinyaro kale la jilaya filimaanta soomaalida riwaayadaha maad qortaa oo iyadoo kuu qoran baad jishaan filinka mise maskaxda ayaad ka samaysaan walaahi filinka hadba si u ay sida hadda wararku kaleeto maaragta war deg dega dhexda naga soo gala soo maaha sidaasoo kale waa filimaanta way jiraan kuwa loo fikira habeenkii oo la qoro kuwo kale waxaa jira emergency oo kaleeto oo ku qabatay qadar alle oo kugu soo boodeyso kuwaasoo kaleeto qof walbo geeskuu ka joogo adigoo kale waxaa lagu dhahayaa maanta hooyaa jilaysaa ama walaal ama naag la qabaa jilaysaa camal geeskaagaa ka qabsanaysaa waaye riwaayadaha aad jisho inta badan maxaa diiradda lagu saaraa ama aad ku saartaa riwaayadaha walaahi inta badan horta aniga jeceelka jeceelka inta badan diirada saara laakiin hadda waxaa rabaa xagga xaasidnimada inaa u bato
marka riwaayadda aad isleedahay way ugu daawasho badnayd oo dadku aad bay u xiiseynayeen waatee walaahi inkastoo horta soomaalida jeceelkana way jecelyin lama dhihi karo riwaayad aan waxaan sameeyey ahayd eedo eedo eed abaalaay ma lahaa marka adiga gabadha aan garaacayo kale riwaayadaasa ugu daawasho badneyd iyo riwaayad kaloo way jirta ayadana shuundheer la dhaho yacni shuundheer dhankan dadkantiire muduga iyo waqooyi waxay u yaqaan ammaanay u tahay marka sidaa darteeda riwaayadaas ayadana maasha allah hawaday gasha marka bulshadoo kaleeto ka waran sidee ku aragtaa bulshada soomaalida ee isliya ama soomaalida guudba gabar soomaaliya oo jilaysa filimaanta riwaayadaha oo maxaa dareentaa
walaahi aniga horta riwaayadda markaa jilayo wax cabsi la dhaho ama yani islamarkaas dareenka riwaayadda aan ku jilayo unbaa qabaa xagga bulshada horteedana hadda kama baqaba ebel waa ka baqi jiray laakiin hadda kama cabsidi waxaa waaye caddaasaa maraya shacni dhallinyarada riwaayadaha jilaysa islii aad bay ugu soo badanayaan dadku waxay isweydiin karaan talow riwaayaddu maxaa dhaqaaloo laga helaa
walaahi horta lama dhihi karaa dhaqaalo saasaa laga helaa waxyaabo oo adiga iska eryar laakiin muhiimadda waxaa ah bulshadaada soomaaliyeed inay ku barato waxna aa fahansiin kartid laga yaabo qof soomaali ah inuu af soomaaliga dhibaayo oo maanta jileenkaaga ama maanta ficilka adiga tusay inuu ku camal qaato uu taalanti ku yeesho marka dadaalkaas lee wadnaa moogi waxaad irtaa dhawaa la dhihi karo maanta daaraa laga dhisanaya nagama soo galaan
yaa kula jila marka inta badan riwaayadaha riwaayadaha waxaa isla jira inta badan big bro kafi iyo abwaangesi aa isku badannaha inta badan barnaamij kale oo qisooyin jecelna ugu jira waxaa ila qabatay gabar aan saaxiibanahnay shume beebillah marka laga soo tago dhanka jaceylkaad jisho ma jiraan riwaayado kale oo arrimaha bulshada ka tarjumaya oo aad soo saarteen way jirtaa ha riwaayado badan oo arrimaha yani ayaan dhibeyto kufsigii ka dhacayo kaleeto soomaaliya gaar ahaan mudug caayisha gabadhii la xoogayo kale riwaayada ka sameynay ayadana bulshada saameyn weyna ku yeelatay maasha allah isla markaas wixii bulshada ay hadal hayaan unbaa isku dayna inaan sameyno nolosha ka waran gabdhaha islii inta badan waxaa laga deeraya inay nolosha adag tahay ka waranba nolosha walaahi islii nolosheeda horta layskuma sheegayo inay adag tahay qof kastaa og laakiin qofkii aad adag aa ka bixi karo aniga marka waxaa leeyahay maasha allah islii gabdho wanaagsanoo ku nool oo shaqaysto oo waxaa ku dhahay nimanka la tartami kara haddii maanta la dhaho ugu yaraan marka saxaafaddii aad ku hamin jirtay talow sidaasaa oga tagtay oo dhanka riwaayadaha toos u gashay mise weli waad rajanaysaa may saxaafadda weli waa rajeynayaa marka laakiin hadda xoog inta badan maalin walba waa agtingaraya waxyaabada waa riwaayadooyinkaasa xooga zaa'id hadda u saaray laakiin stiil waa jeclahay saxaafadda inaa barta sababta wakhtiga ku lumiyey qarasha ku bixiyey weli waxa waaye iyadana insha allah u dambeeya
shukri shiina cali oo xaafadda isleem magaalada nairobi ugu waramaysay khadar maxamuud xareed halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo hayaa cabdulqaadir samakaab
aynu ku bilownee ciyaaryahanka kabtanka u ah kooxda arsenaal ee konshaaley ayaa weli diidan in kooxdiisa uu qandaraas cusub u saxiixo iyadoo kooxdana ay ka caraysan tahay kabtanka ayaa ku qanacsanayn safka kooxda arsenaal ama ciyaartoyda u joogta kooxdan wuxuuna doonayay in xidigo lagu soo biiriyo kooxdaasi sidoo kale waxaa la fahamsan yahay inuu jiro muran u dhexeeya laacibka iyo kooxdiisa waxaana uu doonayaa inuu ka tago dhinaca iyo manchester unitedna bowel bogba ayaa weli mustaqbalkiisa aan la hubin isagoo tababarka kula jira kooxda islamarkaana kala qayb qaatay kulankii ay la yeesheen kooxda bert ee dalka australia ee isku diyaarinta xilli ciyaareedka cusub bogba ayaa waxaa doonaysa kooxda real madrid tababare zidan ayaana haysta dhowr iyo toban maalmood oo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda uu furan yahay si uu uga dhabeeyo rabitaankiisa ah in bogba uu keeno kooxda real madrid laakiin manchester united ayaa waxa ay doonaysaa in laacibka uu kooxda sii joogo iyadoo dhinaca kalena laga dareemi karo in manchester united ay doonayso in koox xoogan ay dhisato si ay uga maaranto bogba waxaana hadda ay manchester united suuqa ugu jirtaa xidigaha kale ah riis oo u dhashay dalka ingiriiska una ciyaara kooxda westham united bruno alves oo u dhashay dalka bortuqal oo ka tirsan kooxda sporting lisbon iyo weliba langstaff oo isna u ciyaara kooxda newcastle united saddexdaas ciyaartooy ayaa khadka dhexe ka ciyaara manchester united ma doonayso in bogba ay fasaxdo iyadoo aan hubanti ka dhigin cidda u buuxin doonta booskiisa dhinaca kale iyo kooxda liverpoolna waxa ay weli ku daba joogtaa laacibka u ciyaara kooxda bayer munikh ee james rodrigas kaasi oo ka tegi doona bayer munikh ayaa la leeyahay waxa uu laacibkani ka tirsan yahay ama lahaashinkiisa iska leh kooxda real madrid real madridna ma doonayso in qiimo hoose ay ku lumiso laacibkan sidoo kale real madrid waxaa laga yaabaa in uu ka tago ciyaaryahan isco oo haddaba ay doonaysa in beeciisa ay qayb uga dhigto bowl bogba dhinaca iyo tenniskana waxaa lasoo gebagabeeyey koobka wembeldon open oo ka mid ah kuwa loogu jecel yahay tartamada tenniska ciyaaryahan djogovich ayaa ku guulaystay oo roger federer ayuu ka qaaday koobka waxaana ciyaartan ay socotay wakhti dheer iyadoo aad laisugu daalay laakiin ugu dambayntii djogovich ayaa koobka la hoyday oo noqday horyaalka tenniska ee wembeldon sidii maalin ka hor ay u noqotay gabadha la yidhaahdo simona heleb oo u dhalatay dalka romaniya oo ku guulaysatay koobka tenniska ee gabdhaha wembeldon markii ay ka adkaatay gabadha muddo ah la loodin waayey ee serena williams oo u dhalatay iyadana dalka maraykanka xaleb oo jir ah ayay u noqonaysaa markii ugu horreysay ee ay ku guulaysato koobka wembeldon halka serena oo jir ah ay koobkan ugu soo guulaysatay toddoba jeer laakiin waxa ay doonaysay markeedii sideedaad inkastoo ay dhibano u noqotay gabadha tobanka sano ay ka weyn tahay ee simon heleb williams oo hooyo ah oo weli awood ciyaareed oo muuqato ku dhex leh tartamada ciyaaraha tenniska ayaa la kulantay laba guuldarro oo cajiib ah tobankii bilood ee lasoo dhaafay waxayna lumisay laba fiinaal oo kale ah koobabka waaweyn ee wembeldon open iyo u s open serena ayaa kii dhibane u noqotay gabadha reer jaban ee nawami osaka oo dhabarka u saarisay guuldarro ay la oysay waxayna serena ku qanci weysay natiijada ciyaarta iyo sida ay u maareeyeen garsoorayaasha shaashadaha tiviyada ayaa xilligaasi caalamka u soo bandhigay serena oo qaylo iyo baroor isku dartay xilli ay la murmaysay guddiga garsoorka tartanka kumana qancin sidii ay u maareeyeen iyadoo ku doodaysay in xilligaasi dumarnimo looga exday waxayna guddiga ku eedaysay inay ka soo horjeedaan inay guulaysato inkastoo cidda la ciyaaraysay ay ahayd qof kale oo dumar ah waana gabadhii matalaysa dalka jabaan ee nawami osaka oo jir ahayd xilligaasi koobka tenniska ee wembeldon ayaa soo bilowday sannadkii iyo toddobadii waxaana la soo ciyaaray aaaiyo sano waxaana tartanka ama koobka tenniska ee ugu faca weyn ee dunida ee ay dhigto uu yahay ee boqortooyada ingiriiska koobka wembeldon martina navratilova ayaa ku guulaysatay sagaal jeer waana gabadha ugu badan ee ku guulaystay koobka wembeldon tan iyo intii uu tartankaasi soo bilowday waxaa sidoo kale gabadhan ay noqotay qofka keliya ee lix jeer oo isku xigta ku guulaysta koobka aadka loo xiiseeyo ee wembeldon ee dumarka navratilova oo u dhalatay dalka jamhuuriyadda jeeg ayaa hogaaminaysa haweenka koobkan ku soo guulaystay waxaana ku soo xigtaa halen welis oo u dhalatay dalka maraykanka kuna guulaysatay siddeed jeer halka kaalinta saddexaad ay ku jirto serena williams oo toddoba jeer ku soo guulaysatay waana halka laga waana halka markaasi serena laga garan karo heerka ay ka gaartay ciyaarta tenniska dhegaystayaal wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir samakaabo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaar halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana kusoo dhowaada codka fanaanka r maanta iyo heeskiisii naashnash heeskaasi uu nagu luqeynaya fanaanka r maanta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacaddooda ka imanaysa laanta af soomaaliga e v o a taniyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Naruro ku kamiro
shayd jacaylko nusqaanka ilaashayo